nabadgelyada ayaa ammaanka ka soo reynaya magaalada muqdisho ayaa wuxuu sababay ciriiri dhinaca waddooyinka ah iyo in gaadiidka iyo dhugdhugleydaba ay ku soo bataan magaaladaasi ciidamada nabadgelyada waddooyinka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay bilaabeen tallaabooyin ay ku xaqiijinayaan milkiyadda iyo sumadda gaadiidka kala duwan sarayo guuto cali xirsi barre cali gaab taliyaha qaybta nabadgelyada waddooyinka ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaan ugu horreyn weydiiyey inuu ii faahfaahiyo hawsha ay wadaan waad mahadsan tahay ibraahim xasan daandiray qaybta nabadgelyada waddooyinka ama taraafikada booliska soomaaliyeed waxay dadaal ugu jirtay inay soo celiso amnigii iyo kala dambeyntii muddo hal sana iyo dhowr bilood ayaa hadda aniga shaqadan soo waday waxaan ku guulaysanay inaan gaadiidkii xamuulka siday sida xilla u raraa oo waddooyinka socday inaan tallaabo ka qaadno taliya cali gaab waxaad soo saarteen amara in mootooyinka aana wadinin taargada iyo warqadaha laashaha aanay mari karin waddooyinka magaalada muqdisho maxaa arrintaas aad iga sheegi kartaa shaqo aan wadnay ayay ahayd gaadiidka iyo sidii shuruucdiisa u dhamaystiran lahaa haddeer waxaan ku nimid mootooyinka oo aada ugu soo farabatay magaalada caasimada ah ayna wataan dad yar yar oo aan qaan gaarin siyaabo badan ay u isticmaalaan kuwa ay xarago u wataan kuwa ay gaadiid ka dhigtaan sida tagaasida ay ugu shaqaynayaan dadkaasina aysan ahayn dad sharciyada waddooyinka bartay xawliga in lagu socdo oo waddooyinka lagu maro u qoran iyo nidaam noocaasa boqol iyo siddeetan xaba ayaan isu keenay waxaan u sheegnay inay qaataan laysin waxaan u sheegnay inay imtixaan galaan ooy sharciga laysinka buuxiyaan waxaan u sheegnay taargo inay qaataan waxay qayb ka noqon karaan nabadgelyo darrada waxaad la socotaa inaan hadda kasoo kabanayno dhibaatooyin badan oo holo nabadgeyi ay nagu haysay mootooyinkan ruuxoodana qaar ka mida ay isticmaali jireen sida in dambe laga tuuro sida in qaf inta rasaas lagu fulo la cararo waxyaaba noocaas masalan haddii uu qof mooto leeyahay maxaa laga rabaa maxaa la weydiinayaa waxaa laga rabaa sharcigii uu mootada ku helay ma dibadday uga timid ma dukaan buu ka gatay ma nin kale u kala wareegay horta marka hore in la helo sugnaan inay milkiyadiisa tahay markii arrintaas la helo waxaa laga rabaa inuu samaysto buug iyo taargo in qafka wadaya uu lahaado laysin uu ku kareeyo waa gartay waxaa kaloo aad joojiseen baabuurta ee muraayadaha madowle inay waddooyinka soo maraan yaase loo ogolayaa baabuurtaasi inay kaxaystaan waa qodobka labaad baabuurka maraayada madow ama xaashida madow ku dhegan tahay waxaa loo ogol yahay dawladda golaha wasiirada adiga madaxda sare ee dawladda waxaa loo diidan yahay cid kasta oo tuun ku dhali karta ama looga shakin karo nabadgeli darro waxaana la rabaa dad la garanayo oo tirsan haddii lala qaadanayo inay wataan taliya cali gaab masalan mootooyinka oo kale haddaan ka hadallo ama gaari gacanka magaalada muqdisho waanu naqaanaa waddooyin waaweyn male qofka hadduu rabo xaafado iyo luuqi sow kama soo dusi karo soo wada kaga dhunto seed qofka aad ku qabanaysaa ibraahim annaga waddo kasta iyo laami kasta iyo dariiq kasta magaalada waa naqaanaa xaafadii aniga adiga aan kusoo kornay oo waa beri oo kale cidi inta naga gasha noogama dhuuman karto lagumana weyn karo waxaanan haysanaa ciidamo diyaar u ah inay qabtaan raadsaan ka daba tagaan sharcigana waafajiyaan caligaab marka leesanada yaa qaabilsan oo siinaya mootooyinkaasi iyo gaarigacmeedyadaasi iyo baabuurtaasi wasaaradda gaadiidka oo hadda ka tirsan wasaaradda warfaafinta boosaha iyo isgaarsiinta iyo gaadiidka ayaa arrintaas qaabilsan bixinta taargada iyo laysinka annaga waxaa nahay damcihii iyo lugihii u adeegayey oo soo qabanayey oo sharciga hor keenayey kuna qasbayay inay qaataan haddii aan nahay ciidanka nabadgelyada waddooyinka cali magaalada muqdisho ma jirtaa hadda wax calaamooyina oo qofka baabuurka wato loogu talagalay hadday noqon lahayd bidix u leexo ma jiraan calaamada saasa mase waa ha iska socoto ibraahim ma aha sidii adigaba aada arki jirtay si ku dhow ayaan hadda maraynaa istaag socodka dhin waa lagaa leeyahay waddada lama dhigi kara baabuurka waad dhigi kartaa ka qaad istaag ka soco dhammaan calaamadihii way noo suran yihiin calaamadaha goobaha iskoolka ilmaha aadaan calaamadii labada culig oo gacanta is haysatay iskoolka bartamaha oo aad garanayso wakaaladii muuska iyo jubbo agteeda ku yaalay ayaa haddana iskoolada laamiga u dhow tolkii vintuuno oo aad cadad xasuusan karto waa beri ku yaalay calaamaday goob kasta oo iskool ku yaalay calaamadii turumbada oo diidaysa in hoonka lagu shido tii ilmaha gacmaha isaysta oo waddada in laga istaago waddada loo furo carruurtaasi markay toddobada saac iyo markay subaxdii gelayaan waxaasoo dhan way dhamaystirin waxa keliya oo maanta taraafika ka maqan waa in la soo celiyo samafari isagana waan gaari doonaa kaasina wuxuu ahaa taliyaha qaybta nabadgelyada waddooyinka sareeyo guuto cali xirsi bare cali gaab oo khadka telefoonka iigu warramayey isagoo jooga magaalada muqdisho